wararka ka imaanaya magaalada wajeer ee dhulka n f d kuna hoosjira gumaysiga kenya ayaa ku waramaya in sarkaal ka tirsan xukuumadda nairobi lagu dhaawacay magaaladaasi sarkaalka oo lagu magacaabo lonsi juseybah ayaa waxaa lagu dhaawacay agagaarka balzabaarka ee magaalada wajeer sida ay soo tabisay warbaahinta maxalliga ah ee kenya isagoo mooto labalogaaley ah ku dhex marayay magaalada ayaa waxaa mar quray dhagax ku bilaabay koox doonayay inay mootada ka dhacaan taas oo sababtay inuu dhaawac ka soo gaaro qeybaha sare ee jirkiisa askarta ayay warbaahinta u sheegeen in loola cararay cisbitaalka magaalada wajeer islamarkaana xaaladiisu la dabiibayo dhakhaatiirta ayaa sheegtay in askarigan uu ka dhaawacan yahay qeybta hore ee jirka sidoo kalena dhagax loogu dhuftay meel halis ah ciidamada kenya oo horeyba lagu yaqaanay dhaca iyo boobka hantida muslimiinta ah ee ku nool dhulkaasi n f d ee ay xoogga ku haysato taasi beddelkeedana hadda iyada la ugaarsanayo oo maalin weliba laga dhacayo mootooyinka ay ummadda muslimiinta ah ka dhaceen si kastay ahaataba waxaa maalin weliba isu soo taraya wararka sheegaya in ciidamada kenya ay dhaca ka geysteen dhulkaasi n f d